haatana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington iyo isla cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qorshe guur oo lagu soo bandhigay dalka masar oo dood xooggan bulshada ka dhex dheliyey qorallada ay ka qoreen waxaa ka mid ahaa in ay qaarkood aad u jeclaadeen qaarkoodna kasoo horjeysteen gabdhuhu waxaad u moodaa inay aad ugu guuxayeen laakiin wiilasha xoogaa kasoo horjeeday qorshahaasi cidda keentay iyo weliba shuruudda uu dhigaya oo la yaabkeeda le iyadana barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa waxaad dumar dadaada kudulnohla dooyada adiga iga deeqoon ugu dogsada sida dayaxa nuurka ugu diro xidigahaan ku doonaya
siday miyaan ugu daynaya dudmo kaga dabahana
waa fanaanka xasan wadda oo martiidha ugu ah xubinta halabuurka iyo heesaaga islamarkaana inagula caweyn doona qaar ka mid a heesihiisa barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal dalka masar ayaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn loogu hadalhayay islamarkaana dood culus ay ka dhalatay qorshe lasoo bandhigay oo bixinaya tilmaamo ay raacayaana labada qof ee isguursanaya guurkan oo nin garyaqaan ah soo bandhigay islamarkaana loo bixiya guurka tijaabada ah ayaa dadweynihii si weyn ugu kala aragti duwanaadeen islamarkaana keenay in si xooggan loogu falanqeeyo baraha bulshadu ay ku wada xidhiidheen dalkaasi bal haddaba aan soo dhoweeya wariyahayaga xuseen barre oo inoo haya shuruudda uu dhigaya guurkaasi sababta uu garyaqaanku u cuskaday soo bandhigista qorshahan iyo weliba in xal laga gaadhayo in kale waad maadsantaha cabdixakiin sheekadan waxay salka ku haysaa muran beryihii dambe ka socday maalmaha u dambeysay baraha internetka gaar ahaan goobaha bulshadu ay ku kulmaan ee dalka masar waxaana dhacday in looyer ama qareen masri ah oo lagu magacaabo doctor axmed mahraan uu soo bandhigay qorshe cusub oo guurka loo qaabaynayo marka wuxuu yidhi qorshahan wuxuu faa'iidadiisu ay tahay in uu yareeyo furiinka badan ee dalka masar ka jira islamarkaana uu soo dedejiyo dhallinyarada iyagu aan hore u guursan ee ka baqaysa mas-uuliyadaha guurka marka wuxuu soo dhigay fikrad cusub oo ah in la sameeyo wax la ydhaahdo guurka tijaabada ah waa gartay marka guurka tijaabada ah markaynu eegno qodobada guurkani dhigayo ee qareenkani uu soo xigtay ama uu cuskanayaa amaba waxyaabaha guurkiinoo kaga duwanaanaya maxay tahay sida uu sheegay doctor axmed mahraan oo ah qareenka fikraddan soo bandhigay guurkan wuxuu guurka caadiga aan dadka oo caadi u yaqaanin uga dawanaan doonaa in uu wato laba warqadood oo ah middii caadiga ahayd ee meherka iyo mid kale oo ugu magac daray contract ama qandaraaska guurka oo ay labada dhinacba shuruudahooda soo bandhigayaan marka wuxuu sheegay in inta badan ay dhacdo in dadka cusuba isguursadaa ay sanadaha ugu horreeyaba isfuraan marka wuxuu sameeyey guurka tijaabada si ugu hirgalo wuxuu yidhi waa in labada qof ee isguursanaysaa ay qabsadaan muddo saddex sano ilaa shan sano ah oo ay ku shaqeeyaan ama ay dabaqaan contracta ay kala sexdeen tusaale ahaan gabadhu waxay soo dhiganaysaa shuruuddeeda wiilkuna wuxuu soo dhiganayaa shuruuddiisa kadib labada dhinac shuruuddii ay soo bandhigteen baa laga qorayaa dhinacba dhinac kalu ka saxeexaya inuu ogol yahay kadibna saddex sano tusaale ahaan ayuu qandaraaska ah contractaasi shaqaynayaa haddii saddexdaa sano gudahooda mid ka mida labada dhinac uu ka baxo heshiisyadii lasla dhigtay waxaa dhacaysa marka in uu xaq u yeelanayo kii kale ama dhinacii kale wiilka ahaado ama gabadh ahaato inuu isaguna arooskii ka baxo ama meherkii uu fasakho islamarkaana uu xuquuqdiisii helo waagan marka maxaa la faa'iiday marka mar haddii maanay la midoon ahayn sidii beriyo horewn guurka haddii labada qof ay isfahmi waayaan inay kala tagaan hadday isfahmaanna ay sidaa nolosha kusii wataan wuxuu ka duwan yahay oo sheekada xiisaheeda iyo nuxurkeedu wuxuu ku jiraa shuruudahan la kala qoranaya ayaa shuruudo cajiiba tusaale ahaan waxaa dhacda in inta badan ay labada qof marka isgursanayaan wax ku heshiiyaan kadibna uu mid ka midii uu ka baxo heshiiskii yani waxyaabaha keena burburka qoysaska waxaa kamid a gaar ahaan dalka masar in ay gabadhu ay sharad ka dhigatay in macnaha tusaale ahaan ay shaqayso maadaama ay qoyskooda biiliso marka uu isaguna u ogolaado in ay shaqayso laakiin waxaa laga yaabaa sanad ama laba sano marka la isqabo in ay culays yimaado xaggii reerka oo uu wiilka yidhahdo markaa gabadhii shaqadii ka fadhiiso marka ay gabadhii markaa ku axbiraato inay kala doorato shaqadeedii iyo reerkeedii ama aqalkeedii marka si taa looga gudbo ayaa waxaa loo u ogolaanayaa sharcigan cusub ama ama fikradan cusub uu soo bandhigay qareenka masriga ah in labada dhinac marka horeba ay contractkan ay kala saxiixanayan ku qortaan tusaale ahaan waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a in gabadhu ay odhan karto tusaale ahaan laylama guursan karo oo ninku manaha gabar kale lama aroosi karo waa inuu hore usoo hoyda habeenkii manaha oo uuna guriga ka dhexin waa inaan awood u yeeshaa in aan telefoonkiisa iyo kombyuterkiisa iska eegi karo fariimaha usoo dhacaya iyo dadka uula xidhiidhaya tusaale ahaan marka haddii dee marka dambe ay la xumaato sheekadu oo uu inanka yidhahdo telefonkaygu waan xidhay iyaduna waxay leedahay dee anna waan ka baxay reerkii qadaraaskiina waan ka baxay assalaamu calaykum waagaag waa sheeko aad u cajiiba weye xuseen oo dee dabcan markaad eegto de noloshii aadamaha taabanaysa weliba gaar ahaan dadkaasi masar markaynu guur ka hadlayno guurkumaaha un laba qofoo bannaan iska helay gaar ahaan guurka islaamiga ah oo de heshiinaya un maaha ama iyagu wada hadlaya laakiinse marka laga yimaado dhaqanka iyo caadooyinka kolba deegaanka la joogo ka jira waxa salka u ah waxa weeya waa diinta weeyaan maxaa lagu soo gebagabeeyey markii dambe guurkan ama markii dambe maxaa laisla gartay waxaa si rasmiya arrintan uga hadlay markii murankeedu uu farabatay xarunta alazharka ama alazhar shariif oo iyadoo ah meelaha ugu muhiimsan ee loo noqdo xagga diinta islaamka wadamada islaamka marka alazharku wuxuu sheegay in arrintani ay khalad tahay islamarkaana ay ka baxsan tahayba shuruucdii islaamka uu guurka u dhigay oo ay ugu horeyso in uu ahaado mid aan muddo lahayn yani haddaad tirahdid waan isqabaynaa bil ama laba bilood dee guur ma aha markaasi waa wax kale marka fatwo ay soo saareen azharku waxay sheegeen arrintaasi inaanay waxba ka jirin saxna ahayn waatay xuseen waa arrin ku cusub weye bulshadii oo markaad eegto dee dabcan haddana dhinac dee noloshii ka taabanaysa markaad eegto oo dee ninkani waxyaabahu xiganayo in dee guurkii hore u burburo ama reerihii hore u burburaan oo dee markaa wax laysla sii ogaado waxyaabahaas u xiganaya sideebaa dhalinyarada guurdoonka ah iyo weliba bulshadu ay uga falceliyeen arrinka waxaa dhacday horta dee inta badan waxaa looga falcelinayay baraha bulshada oo inta badan baraha bulshada lagu soo bandhigaa oo ay dhalinyaradu kusoo bandhigtaan aragtidooda marka markaad eegtid faallooyinkii ay ka bixiyeen ama qoraalada ay ka qoreen waxaa ka mid ahaa in ay qaarkood aad u jeclaadeen qaarkoodna kasoo horjeesteen gabdhuhu waxaad u moodaa inay aad ugu guuxayeen laakiin wiilasha xoogaa kasoo horjeeday jawaabaha ay kasoo yeerayen wiilasha waxa ka mid ahayd arrintani waxay horseedi doontaa in macnaha markaad gabadha reerkooda ka doonanaysid aad ku tirahdid adeer inantaadaan rabaa inaan guursado weliba aan soo tijaabiyo markaa hadday anfacdana saddex sano kadib waan kuu socon haddii kala horaysanayaan marka yani arrinta tijaabada laga xanaaqay ereyga laga xanaaqa taas ah aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xuseen barre oo sheekadaasi nala wadaagay markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaada waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka xasan bila dhimbiil oo ku magac dheer xasan waddo kaasoo u kaga hadli doono waayihiisi fanka bal ugu horreynba xasan waddo aan ku soo dhoweeya barnaamijka cawayska washington aad baa u mahadsantahay waan dhowahay mister shar waa sharwaca weriye sharwaca aad baa ugu mahadsantahay sida sharafta le idigu soo xasuuntay maanta waa hagaag intaynaan xasan ugu horreynba aynaan su'aalaha gelin ama qaybaha kala duwan ee heesaaga aynaan gelin ugu horreyn balba haddaan ku weydiiye waxa laga yaabaa in in badan ba lagu weydiiyey magacan wadda halku kaa soo raacay waa runtahay wallahi way ugu badan tahay su-aasha jawaabteeda wax badan baa bixiyey magacan waxaa igu baxday meel la yidhahdo xariirad oo ku taalla somaliland ama meel garbaxoore dhihi jiray waxaan isticmaali jiray erey la yidhahdo waddama haysataa haye markaa waxaa ii bixiyey adarka xaashirayaal la odhan jira loo naxariistee har ninkuma waddaa buu yidhi mugta saasuu magaca xaswadda igu baxay wadda ma haysatid iyo wadda ma haysatid naga tegi waxaasaa odhan jiray markaa waxaad uga jeeday waar aduu meel saxa kuma socotid ama si toos uma socotid ha meel saxa kuma socotid bay ujeedadu ahayd moogta Ee, warka halkaasuu kaa soo raacay Een, eh, waagaag haddaynu hore ugu soconno marka een, qiyaastii waxaan filayaa waa een, sagaashamaadka wixii ka dambeeyey unbaa fankaagu hana qaaday waddanka jabuutina ku hana qaaday Een, bal siduu siduu hana qaaday iyo weliba hanaqaadkiisa haddaad nooga waranto
horta fanka waxaan ka bilaabay meel dhegagoo la yidhaha oo daradhaba u jirta aduu ay u dhowdahay ee etoobiya kadibna waxaan ogaan jibuuti ayaan tegey marka hore dee fanka waad ogtahay marka hore waxaa lagu soo bilaabaa dee step by step buu socdaa in afka ka tumatay muusiga Een, marka waagaa riwaayad baan samaynay riwaayaddii aan samaynay baa waxaan ku dhignay magaalada dhegagoo waa- kadib waan ka tegnay waxaan tegnay daradhaba inagoo afka ka tumanayna oo de music waxaan ma jiro walba midna gitaarku af ka tumaya midna baas ka tumaya kadibna rag baa na caawiyey waxay yidhahdeen wallahi raggan idinkaa xol bay isku ahaa ha waxay yidhahdeen raggan wallahi filaani waa noqon karaan waxaan jibuutan la geeyey musigii baa naloo garaacay Ee, riwaayadii hore oo wadnaan meesha ku dhignay kadib haddana waa soo noqonay adu nineteen ninety five ayaan heestii ee, waxaan qaaday ee, waxa dumar daadaada taasaa dadku inta badan igu barteen ku dul nool adduunyada adduunyada ha ha waynu geli een, heestaasi aad qaaday iyo weliba een, eh, codkeeda laakiin heesaha aad beriga afka ka tuman jirteen haddaad dib inoo xasuusiso ka hor intaydaan sida tooskaa laydinku tumin waxaa ka mid ahayd hees leydana adiguna malyuunay aan wada malayne maana ujeedada meel saraagaane markii dambe nin saaxiibka xadanta igu qaaday oo gabariga anigu afkan ka tumay riwaayaddii ku jirtay iyo hees kaloo daalayey naftaydaay daalayey loola jiray oo iyadu adu bilowbay iska ahayd wax iska jaabajaabo isku dubartay nin abwaal leydha oo oo loola jiray mustafa cer ayaa sameeyey ee kolley isna waa salaamaya hadduu i maqlayo fanaanin badan baan ahayn aduu waa lagu kala baxay meesha qaarna waxay ku ahayn meeshii qaarna waxay kusoo noqdeen Eto- etoobiya haddaynuusan noqon markaa heestaa ugu horreysa ee dadku kugu barteenad qaaday een, goortaad qaaday iyo midhaheeda cidda sameeyey waxaa sameeyey ereyada allah naxariisteena lacag lacagana isagaa ku daray nineteen ninety five-na waan qaaday wax doordaadaada taas ayay dadkaad moodaa marka u horreysayba dee igu barteen wixii ka dambeeyey dee waxa ahayd dee eh, dee jaaniska in la helo meelihii laga geli lahaa eh, kooxaha ka jira waddanka aduu nineteen ninety nine bay isuura gashay inaan ka mid noqo kooxda deegaan waagaag heestaasi haddaynu dhegeystayaasha maqashiino waxma ka xasuutaa walow daay wakti hore ahayd een, eh, oo dee shan iyo sagaashankii muddo dheer kasoo wareegtay waxaa dumar dadaada ku dulnoho la dooyada adiga iga deeqoon ugu toogsada sida dayaxa nuurka ugu diro xidigahan ku doonaya diiday miyan kugu daynaya dudumo kaga dabahara Eh,
waxaa dumar dadaada udulnoho la dooyada adiga iga deeqoon ugu dogsada sida dayaxa nuurka ugu diro xidigahan ku doonaya sida dayaxa nuurka ugu diro xidigahan ku doonaya siday miyaan kugu daynaya dudumo kaga dabahara udoonimayo iga kaa dabraysa sababtaanta ubadkiyo dugsigayga maan udoni mayo mayo mayo iga kaa dabraysa sababtaanta ubadkiyo dugsigayga maa noqon waa diradiraadiyo dabshidariskane badan kala daadsanaantiyo dumisteena jecel baan waa diradiraadiyo dabshidariskane badan kala daadsanaantiyo dumisteena jecel baan darangaarulayyoon daaficidahayo aadna ila daryeel darangaarulayyoon daaficidahayo aadna ila daryeel siday miyaan kugu daynayaa dudmo kaga dabahadhaa u doonimayo iga kaa dambaysa oo daanta ubadkiyo dugsigayga maan
waa hagaag sida ereyadeeda ka muuqata heestan xasan diiday miyaan kugu daynaya dudmo kaaga daba hadhaa qiyaastii waa gabarh duday oo uu ninkeedii ka daba tegayo qisada heestu ma saasay ahayd mise wax kalaa ku jiray ha ha oo oo lagu soo celinayo Qis- qisada abwaanku saasuu ka sameeyey sidaa ayuu ka sameeyey aniguna waan qaaday waqtiga waa hagaag heestaasaad qaaday kolleydii jabuuti waxaa ka jiray kooxo kala duwan cat mars baa jirtay waxaa jiray deegaan baa jiray kooxo kalaa jiray adiga saan qiyaasaya waxaad ka mid ahaayeen eh, kooxdii deegaan ha ha kooxdii deegaan baan ka mid noqday markii dambe waga goobtaad ku biirtay iyo weliba een, doorka kooxdaasi fanka aad kaga jirtay amaba een, kooxahan heesaabaad ahayd ma majaajilistaad ahayd mari heesaabaan ahaa waxaan kusoo biray sagaasgaashka dhammaadkiisii labadii kun shirkii carta waxaan kamid noqonay dadkii fanaantii ka hesiisay meesha een, carta kadibna waxaan bilownay inaan ruwaayada dhigno Eh, ruwaayadii ugu horreysay aan dhignina waxay jacaylka furdaamis ma leh oo baan xaasu sameeyey oo oo saaxiibkay nuur daalacay aan salaamaya isagana hadda oo jibuuti joogo actarka ahaana kalabaad baan ka ahaa aniguna haye maxay markaa ruwaayadaasi ka warramaysaa ama nuxurkay gudbinaysa maxay ahayd waxay ahayd een, een, sida ay eh, abluhu ay beenta ay ay u rumaystaan rag baa waxay odhanayaan dayaxaan ligeenaynaa haye
markaa rag adiga nin kalena waxaan waa dhulkaan joognaaye nala jooga mamay dayaxaanu tegaynaa adu rugaa saas ahayd jacaylka fardaamis mar farteeda leefi karo marka waa nimanka odayaashii een, dharka cadcad u soo xidhanaya dharka cadcad siteentaa marka labada nina matalayana waxa ayn caws iyo gaafane gaafana loo naxariistay iyo iyo caws Ay.
si wanaagsan wey heesihii aad ku qaadeen ruwaayadaasi een, wax ma ka xasataa waxaa ka mid ahaydeen dumarow dumarow sheeka badane shirkadii hadalkaa tiin shaydan baad walaal tihiin sharkiina dunida rogay shaydan baad walaal tihiin sharkiina dunida rogay
dumarow dumarow sheeka badani shirkadii hadalkaati shaydambad walaaltihiin sharkiina dunida rogay shaydambad walaaltihiin sharkiina dunida rogay inaad shirka qayb gashaan oo gudbiyo soo sharaxataan sharcigee idin fasaxay sharcigee sharcigee idin fasaxay
taasaan ka xasuustaa Een, waxaan ka xasuustaa oo kale jacaylku furdaamis male fartayda ma leefi karo waa waqti dheer been waa ilooba hadda aad iyo aad aad iyo aad mawqtilama intaasay nagaga filan Een, haddeen haddaynu xagga heesaha usoo noqono Een, hees kalaa jirta iyadana tidhaahda ilaaca roobka hubaanta geedka marka waxaan filayaa tii horunbay ku dhowdahay een, sida dayaxu nuurka marka dayax iyo roob iyo xaggaasuma laynkaasuma raacayaan baan filaya ma ma- ma ka dambeysay ninety eight kii baa ahayd Ee, waxaa sameeyey een, abwaan maxamed cumar buux oo hadda idaacadda ka shaqeeya nin wariyaha laxankan de waan isku darray ani isagaba waxay ka mid ahay albamkii habon waaga aan qaaday ninety-ninekii ay ka mid ahayd cibahaskana ka mid ahaa markaa markaad eegto ilaaca roobka hoobaanta geedka gabadh hagaagsan yartaan u haystay marka waa waa filanwaabaa halkaa ka dhacaya miya ahal waa filanwa waa hees filanwa ah kulle abwaanka aad u sii haya ujeedada
ilaaca roobka oobanta geedka ilaaca roobka oobanta geedka ilayska hoygan gabadh hagaagsan yartaanu haystay haween haween aan ka doortay miyay hadaanku ii qudaysay haween haween aan ka doortay miyay hadaanku ii qudaysay allow habaabi habaan gaadhay naftan u heynuna hadbaad u leeyihiin allow habaabi habaan gaadhay naftan u heylan hadbaad u leeyihiin
qayb kale oo waraysigan ka mida waxa aad ku maqli doontaana dhegaystayaal barnaamijyada iyada soo socda guud ahaanba barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
ano hanuunsan ilinka toosan ano hanuunsan ilinka toosan hagaagu haysta dhigan haguugan may horseeday duni duni duni halowsan hawaawideeda uhogaansan duni duni duni halowsan hawaawideena dad u hogaansan hallow habaabi howlanu gaadhay naftan u hiilan hadmaad u yihiin
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiim maxamed shirwac oo soo jeedinaya caweyska washington haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha
inta uu igu jiro kalgacal naftuna kali ku tayade inta uu
idaacaddeeni fiidnimo ayaa intaasi inayaga dhan waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhanka farsamada waxaa naga caawiyey maxamed cabdi xasan sandheer tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo